tartana halkan ka socda oo toddobaadka soomaalida ee kanada oo dad kala duwan adduunka ay ka yimaadeen sida maraykanka ingiriiska iyo magaalooyinka ee kala duwan ee kanada waxaad iiga warantaa bal odayaashii ayaa haddana maanta tartankooda bilaabanaya oo dabcan qayb ka ah ee toddobaadka soomaalida ee cayaaraha iga waran muhiimad odayaasha maxay u leedahay in ayagoo ka kala yimid ingiriiska iyo maraykanka iyo magaalooyin kanada ay tartamo noocaan isku arkaan idinkoo weliba xilligan dee gaboobay odayaasha waxay ka mid yihiin sboortiga oo waxa waaye cayaaraha maxaa yeelay haddaan ka harno yaryarka oo da'da yaryar ama soo baxayo hore uma soconayan hadda annagu ka harno cayaaraha qiimo mala yeelanayan maadaamaan nahay cayaartoodii hore oo cuslaatay soo bilaabay waageenni hore hadda haddaan ka harno cayaarta waxaan filayaa inay u dhacayso inay laciib naqanayso marka waxay muhiim tahay inaad old schoolkii hore inay wada yimaadaan sanad wala yimaadaan ay wada ciyaaraan inkastoo aydan qiimo saas lahayn ay yaryarka qiimo fiican leeyihiin ayagana hadday yaryarka arkayaan old schoolku ciyaaraayo waxay u tahay dhiirigelin weyn bay u tahay inay arkaan rag waagii birisamaadkii u dheeli jiray naadiyada oo weli ciyaarayo aad dhiirigelin weyn bay leedahay waa tahay awgashash waxaa iga warantaa bal kasakow in dhallinyarada aad dhiirigelinaysaan idinka odayaal ahaan iyo ciyaartooyi hore xulka qaranka soomaaliya naadiyadii waaweyn oo soo ciyaaray maxay idinka iga dhigan tahay is araggeenna annaga is araggeenna waxay nooga dhigan tahay wax maraykanka ay dhahaan ama ingiriiska ay dhahaan bragin ride waxay tahay waa qoladii rayso macnaha sanadkaas oo dhan waa la cunaya waxaa leeyahay wax iskuma haynin iyo marka waa ciyaarta saas bay ay ku qurux badan tahay inay old schoolka ay ka soo qabanaan ay is arkaan inay sanadka dhanna ay ay ay social media ama ama ama telefoon ku wada hadlaan dhaha wax iskuma haynin ay isku kululaystaan marka waa waa waa waa waa muhiib aan u weynah inay dhallinyarada cuslaatay ay joogaan sanad walbo ayna ka soo qayb galaan tartanada noocan oo kalea maxay faa'iida u leedahay dhallinyarada soomaalida oo qaarkood la sheegay in dhibaatooyin ay ay ku dhacaan ama farha ay la galaan waxay u leedahay faa'iido yuudkeennii inay ay yuudkeennii inay ay ay ka haraan meelaha kale ay ku jiraan ay concentration ku noqdaan cayaarahan maxaa yeelay sanadkii oo dhan bay sugaan dhallinyaro aad iyo aad u badan ayay ka faa'iidaysataa jirto oo maanta la tababaro oo sanad walban ka soo qayb galo marka waxay ka celinaysaa waxyaalaha xunxun ay raaci lahaayeen iyo gaangiska iyo waxyaalaha iyo iyo waxyaalaha la cabo iyo waxaasoo dhan bay ay ka qabanaysaa wata ugu dambayntii e rajo intee leeg ayaad ka qabtaan maadaama ciyaaraha aad soo ciyaari jirtay xulka qaranka caan aad tahay rajo intee leeg ayaad ka qabtaan dadkiinan khibradda cayaaraha u leh inay soo baxaan dhallinyaro soomaaliyeed oo xirfadlayaalah oo ka cayaara naadiyada ee kala duwan adduunka wallaahi waa su'aal muhiim leh maxaa yeelay in muddaha ayaan sugaynay inay cayaartooy soo baxa inkastoo hadda cayaartooy yaryar soo baxay oo ka dheelay m l s-ka waxaan filaynaa inay cayaarahan dhallinyaro badan aad soo saaraan oo ka qayb galo m l ska ka dheela ama cayaaraha adduunka meel kasta ka dheela oo magaca noo soo jiido waata abubakar aad ayaad u mahadsantahay adaa mudan